أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقبة بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faareebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah dowladda riddada ah ee turkiga oo ku dhawaaqday wakhtiga ay bilaabayso boobka shidaalka soomaaliya haddaba barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa warbixin tooshka ku ifin doonta boobka khayraadka dalkeenna iyo halka turkidu ay ka bilaabi doonaan waxaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka caawa idinkugu soo gudbin doonnaa bannaanbaxyada xooggan ee ka socday dalka kenya oo saameeyey dhaqaalaha waddankaasi xukuumadda nairobi oo shaacisay hoos udhac dhaqaale iyo wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha kenya barnaamijka ayaannu ku falanqayn doonnaa qodobadeenna kala dhegaystayaal waxaa ka mid ah walaalihii aynu ku dhacday tacsiyada waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khayr iyo wanaag badan ilaahay idinku beddelo dadkii muslimiinta ahaa ee reerka ka dhashay ee la jarjaray tacsiyan waxaan u diraynaa si guud ahaan walaalaha shabeellaha hoose waxaan leenahay wixii idinku dhacay dhammaantiin ay nugu dhaceen golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe oo si adag uga hadlay tacaddiga iyo dhibaatooyinka saliibiyiinta afrikaanta ay ku hayaan bulshada ku dhaqan deegaanka buulamareer iyo deegaannada kale ee duulaanka ku haystaan waxgaradkaoo shacabka ugu baaqay inay iska dhiciyaan cadowga haysta barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa fariimaha odayaasha dhaqanka waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ka marnaan doonin xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha bahalnimo ee yuhuudda ee magaalada khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xubintii hadalhaynta warbaahinta suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinaya waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى لم يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا لم يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faareebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dowladda riddada ah ee turkiga ayaa ku dhawaaqday wakhtiga ay bilaabayso boobka shidaalka soomaaliya iyadoo sidoo kalena soo bandhigtay goobaha ugu horeyn baarista shidaalka laga bilaabi doono qodobkaasi iyo sidoo kale qodob kale oo la xidhiira bannaanbaxyada xooggan ee ka socda waddanka kenya oo aad u saameeyey dhaqaalaha waddankaasi xukuumadda nairobina ay shaacisay hoosudhac dhaqaale oo baasan iyo wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha kenya iyo qodobo kale waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aalaaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo sheegtay in dibadbaxyada socda lagu waayey balaayiin lacag ah isxaaq muwa'uura oo ah afhayeenka dowladda kenya ayaa shir jaraa'id oo uu maanta qabtay kaga warbixiyey burburka dhaqaale ee uu horseeday bannaanbaxa ka dhanka ah dowladdiisa ee ay dadka kenyaanka ku diidan yihiin kordhinta canshuuraha afhayeenka xukuumadda nairobi ayaa sheegay in balaayiin lacagta shilinka kenya ah uu qarankiisa khasaaray tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda ee ay wadaan kacdumadayaashu muwaawura ayaa sheegay in dalkiisa uu lumiyey in ka badan lix bilyan oo lacagta shilinka ah ee laga isticmaalo dalkaasi khasaarahan ayuu afhayeenka dowladda uu madaxa u yahay william ruutu sheegay in uu ka dhashay foolkaanooyinka mudaharaadyada ah ee dalkaasi uu martigelinayay tan iyo bishii lasoo dhaafay wuxuu sheegay in dalkan uu balaayiinta lacagta ku lumiyey xiritaanka ganacsiga inta lagu guda jiro dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda kuwaasi oo soconaya tan iyo siddeed iyo tobankii juun ee sanadkan muwaawura ayaa intii uu hadaljeedinta shirkiisa jaraa'id ku jiray sheegay in xarumo ganacsi oo dhowr ah sidoo kale la biliqaystay intii ay dibadbaxyadu socdeen hanti fara badanna ay burburiyeen kooxo uu sheegay inay ku soo dhex dhuunteen dadka isku soo baxyada dhigaya afhayeenka dowladda kenya ayaa dhanka kale sheegay in dhaqaalaha dalka uu sii xumaan doono haddii ay mudaharaadyadu sii socdaan isagoo dibadbaxyaasha u jeediyey inay joojiyaan isku soo baxyada si ay uga soo kabtaan dhaqaale burburka cabsi badan ayaa jirta taasi oo ah in haddii mudaharaadyadu ay sii socdaan ay dhaqaalaha sidoo kale saameyn xun ku yeelan doonto ayuu yidhi muwaawura wuxuu sheegay in william ruutu iyo dhammaan xubnaha ugu sarreeya ee dowladda ay soo gaareen dhaawaqa dibadbaxayaasha diyaarna ay u yihiin inay wax ka qabtaan cabashada dadka kenyaanka ah haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda turkiga oo ku dhawaaqday wakhtiga ay bilaabayso boobka shidaalka soomaaliya dowladda dabarilifka ah ee turkiga ayaa faahfaahin ka bixisay wakhtiga kama dambaysta ah ee ay bilaabayso boobka khayraadka dalka soomaaliya alba arselan bayrakhtar oo ah wasiirka tamarta turkiga ayaa shir jaraa'id ku sheegay in markab nooca shidaalka sahmiya ay u diri doonaan xeebaha dalka soomaaliya kadibna ay bilaabayaan baaritaanka lagu raadinayo gaaska dabiiciga ah iyo kaydadka shidaalka ee la rumaysan yahay in dalka soomaaliya uu hodanka ku yahay dowladda dabadhilifka turkiga waxay shaacisay in markabka lagu magacaabo rais orig oo ay weheliyaan dhowr markab oo kale ay u safri doonaan biyaha soomaaliya dabayaaqada bisha sebteembar ee soo socota qorshahan oo qeyb ka ah boobka ay dowladaha shisheeye ee xubnaha ka ah isbahaysiga nato ay ku qaadanayaan kheyraadka soomaaliya ayaa beegsan doonaa ilaa saddex deegaan oo kulaala xeebaha dalka soomaaliya wakaaladda wararka u faafisa turkiga oo soo xiganaysa wasiirka tamarta waddankaasi ayaa sheegtay in maraakiib nooca dagaalka ah ay ka qayb noqon doonaan mashruuca shidaal baarista ah kuwaasi oo ilaalin doona maraakiibta iyo shaqaalaha doonaya inay boobaan kheyraadka dhex eegaaga biyaha soomaaliya mashruucan shidaal baarista ah waxaa barbar socda jariif xooggan oo turkiga uu ku sameynayo kalluunka soomaaliya sida ku cad heshiiskii horey u dhex maray ankara iyo xukuumadda muqdisho bishii febraayo ee sanadkan ayuu baarlamaanka xukuumadda muqdisho meel mariyey heshiis ay villa soomaaliya turkiga ugu wareejisay badda iyo beriga soomaaliyeed hogaanka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa uga digay dowladda turkiga in ay isku daydo boobka kheyraadka soomaaliya waxaana shacabka soomaaliyeed loogu baaqay inay difaacdaan baddooda iyo berigooda haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxay maanta daabacday warbixinno kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa muslimiinta rohingya ee u soo barakacay waddanka hindiya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan si la mid ah muslimiinta ku nool waddankaasi waxaa xabsiga la dhigay qaybo ka mid ah dadkaasi sida lagu sheegay taqriir ka soo baxay ururka qaramada midoobey dowladda hindiya ayaa dadkaasi u aragta kuwa sharci darro ku jooga dalkeeda waxaana dhowr jeer dhacay weeraro lagu qaaday tiendhooyin ay degganaayeen barakacyaal rohinga ah aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagnayd waxay ahayd in joe baiden oo ah madaxweynaha maraykanka uu soo ritay ama laga helay xanuunka covid nneteen welina ay ka soo muuqdeen calaamado dhowr ah oo muujinaya heerka caabuqa xoghayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa warbaahinta la wadaagtay khabarkan welwelka daran ku beeray taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga maadaama ay soo dhowaanayso doorashada maraykanka marba marka ka dambeysa xaalka siddeed iyo toban sano jirkana uu liito bayden ayaa xanuunka la ogaaday inuu qabo xilli uu doonayey inuu u safro magaalada las vegas ee gobolka nevada ee dalka maraykanka kadib baaritaano dhowr ah oo uu marayna waxaa la ogaaday inuusan sii wadan karin safarkiisa duulimaad iyadoona dib loo dhigay qorshooyinkiisii guud ee socdaalkaasi dhakhtarka gaarka ah ee madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in bayden lagu arkay calaamado dhinaca neef mareenka ah oo sare iyo qufac qalalan sida aqalka cad uu caddeeyey joe baiden ayaa u duuli doonaa hoygiisa oo ku yaal gobolka daleewa wuxuuna halkaas ku geli doonaa xaalad karantiin lah xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa wara inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayo xubintii hadalhaynta oo inta badan aan ku soo qaadanno dhacdooyinka ugu waaweyn gobollada dalka iyo dibadda
الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka aad ka maqlaysaanna waa raadiyaha andalus markanna jubbada dhexe golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe ayaa si adag uga hadlay tacaddiga iyo dhibaatooyinka ay saliibiyiinta afrikaanta ah ku hayaan bulshada ku dhaqan deegaanka buulamareer iyo deegaanada kale ee duulaanka ku haystaan ee ka mida wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxgaradka wilaayada jubbada dhexe ayaa shacabka muslimiinta ah ee halkaa ku dhaqan ugu baaqay inay midoobaan islamarkaana ay u istaagaan iska dhicinta cadowgaasi horarka ah ee dhibaatooyinka faraha badan ku haya haddaba aan dhegaysanno qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada jubbada dhexe oo arrimahaasi ka hadli doona ugu horeynna u tacsiyeynaya ehelada iyo qaraabada dadkii muslimiinta ahaa ee saliibiyiinta afrikaanta ay ku dileen deegaanka buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyeynaynaa annagoo ah ee odayaasha jubbada dhexe dhammaan nimankii walaalaha muslimiinta ahaa oo lagu laayey deegaanka buulamareer marka dadkaas walaalaha muslimiinta oo dhammaan waan u tacsiyeynaynaa dilka la dilay waan ka danqanaynaa suubanaan wuxuu leeyahay mathalu lmu'miniina fii tabaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathali ljasadi ida shtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxumaa aad baan ugu danqanaynaa fadhiga ha laga kaco ha la jihaado gaaladan micnaha wax kale ay ku bixi karto ama aan liskaga celin karo aan dil ahayn ma leh alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahy waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin gaaladaba siday iyaga u yihiin dhammaantooda way dagaalayaan maanta muslimiintana marka fadhiga ka kaca oo dagaala weliba si gooni ahaan nimankan micnaha yugandeeska ah ee madaxweynahooda wuxuu ku hadlay waad maqlayseen wuxuu yidhi haddii waxaad dharbaxdaan aad doonaysaan soomaaliya aada gabdhaha soomaaliya dharbaaxa macna bar ninkaas fiiri gaalka ah wuxuu leeyahay marka haddaad muslim tahay oo damiir leedahay maxaad ku fadhidaa maxaad qoriga u qaadi la'dahay maxaad isaga celin lahada gaalada maxaad u diyaargaroobi la'dahay waa cidduu lahu mastadactu min quwa maxaad u fadhidaa marka arrimahaas oo dhan waxaan leenahay dadka muslimiinta fadhiga ha laga kaco waxaan kaloo aad u taageeraynaa aan u xoojinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin bayaankii ka soo baxay waan taageersannahay waan soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay hadduu ilaahay idmo dilkiina hudur ma noqonaayo waa liidan micnaa aari doonaa in sha allahu tacaala waxaan leenahay ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kulli shayin cindahu biajli musama walaalihii ku dhacday tacsiyada waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ma aragtaaye kheer iyo wanaag badan ilaahay idinku bedelo dadkii muslimiinta ahaa ee reerka ka dhashay ee la jarjaray tacsiyan waxaan u diraynaa si guud ahaan walaalaha shabeellaha hoose waxaan leenahay wixii idinku dhacay dhammaantiin way nagu dhaceen waa qadar ilaahay wax walba ilaahay agtiis waxay ka leeyihiin waqti jaango-on إن شاء الله تعالى دمانتين ودمانينا إلهي سبحانه وحولي سبحانه وحوليه إنك ميت وإنهم ميتون رسولك صلى الله عليه وسلم دردارن كيس أيها إلهي سبحانه وتعالى كل دردارمي قف البنو حاوي أجل أي الله كل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن شاء الله تعالى وحن لانه ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحبوقاتا وحبوقاتا وحو نسيي وحو نسيين ونفتا نفتنا لازم وإن بحيسا إن شاء الله تعالى ولا له lagu xasuuqay ama lagu laayay waxaan leenahay waa idin tacsiyeynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa bedelkooda mid khayraasan allaha ka dhigo ilaahay subxaana wa tacala jannatulfardowsana ilahay subxana taala nagu kulmiyo waxaan leenahay xanuunka ayaan idinla qabnaa midda kale waxaan leenahay cadowg waa artaan wuxuu samaynaaya wiilasha la jarjaray ee hilbahooda saas loo galayna waxay jawaab u tahay dila oo laaya yaa la laaynayaa kuwa soomaali jooga u taga laayowa wax kale lama rabo dhaqaalaha la cunaayo waxa way dhiiggii dadka muslimiinta ee soomaaliyeed in la daadiyo la dhibaateeyo guryahooda la dumiyo insha allahu tacaala bayaankii xarakada ka soo baxayn waan soo dhoweynaynaa waana bogaadinaynaa ilaahay idamkiis waa waqtigii loo baahnaa ragga noo fikirayna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo kale ilaahay ha noo badiyo insha allahu tacaala oohintoodu waa yeertay yuwarif musafani mar badan oo xanuunsaday wuu ooyey insha allahu tacaala ilaahay idamkiis waxaan leeyahay dadka muslimiinta dhammaan meela joogaanba ilaahay walaalaha sabar imaan allah naga siiyo ehelkii khaasatan ay ka tageen sabar imaan allah ka siiyo rasuulkeena noo sheegay mustafa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wamaa yamdiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa waa muslimiinta wuxuu ku tilmaamay dhammaantooda hal jir jirkaas hal xiban hadday xanuunsataan dhammaantiis wuu soo wada jeedaa waxa uu qaybsanayna waa bisahri walxumaa waay waxa uu qaybsanaya xanuunkaas waaye waan idinla qabnaa xanuunka idin gaaray dhammaanteen wuuna wada gaaray ilaahay idimkii bayaan ee xarakada ka soo baxay waana sugaynaa jawaabta ilaahay idimkii rag ayaa u carajiifa barnaamijkaas ilaahay idimkii waxaan leenahay noo aara qalbigeena shaafiya anana waa idinku taageersan haddaan odayaasha dhaqanka ilaahay idimkii waa idinka sugaynaa bayaankii iyo ficilkii oo daba taagan inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wax walba waa iska qadar insha allah waxaan runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay haddaan ahay odayaashii dhaqanka jubbada dhexe dadkii walaalaha ahaa ee runtii lagu xasuuqay gobolka shabeelle hoose khaasatan baashil ee buulo mareer runtii arrinkaasi aad iyo aad ayuu noo taabtay runtii maxaa yeele dadka islaamka waa isku jir xaqiiqatan insha allah kolley waxaan leenahay dadka islaamka wax gaaray waxa idin gaaray kolley waa idinkaga horreeyay insha allah waan idinkaga duwantanaa waan dhees waa naqaanaa wixii waagii buuluhu gaarnay kolley maanta wax laga sheekaynaya maaha madaxweynihii qaayinka kolley waa ogtay inuu hadda ka hor ooyey oo dhibka meesha uu ka ooyey hadda ilaahay idinkiis waa idinkaga dambayn doonaa ii sheegee oohimtii iyo calaacalkii waxaan leenahay dadka islaamkii oo dhibkaa gaaray ilaahay sabarka khayr baa idinka bedel insha allah runtii waa wax qofka banaadinka kolley nolol ma lahayn oo waa dhiman lahaa kul nafsin daa'iqatu lmowt wax noolaanaya ma jira insha allah laakiin ilaahay baa idin jiday insha allah waana shuhadaatiin ilaahay idinkii insha allahu raxmaan waad maqli doontaan insha allah dharbaaxadii kolley gaari doonta ilaahay idinkii bayaankii iyo xarakadana kolley waad maqlaysaa insha allah xaqiiqatan waxaan leenahay nin walba ee inuu fadhiga kaca maanta wax noo dhiman karoon sheegi karna ma leh gacantan ha gaardula ilaa insha allah mujaahidiintana waxaan leenahay kolley waxaan idin farayna maha howshiinan waay quluubteena wax badan aad shaafisaan runtii waxyaabo badan oo aan ku faraxno aad khaylaasiya aad noo kaafiseen maasha aad na shaafiseen haddana waa idinku sugan insha allah kolley saad quluubteena ku shaafinaysaa dadka islaamkana looga aargudi lahaa maylana dadka walaaladana eh oo shabeellada hoose gaalada dullaaytay haweerarti oo dhibbadan hanjeysitay hilibshoga gooyti innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maysan lanaha sabar khayr gab allaysan sii sida ilaahay aayaddii ka tilmaamay ooma muslimiintan ogin ee dulmiga gaalada waddankeenka roogda isloogna dadkaas may inqiyaasana dad shuhada eh oo ahlujinna eh ayaa geeg inqiyaasana biidnilaahi tacaalaa marka isigna sabar khayr gab allaysan sii lahawkeena isku midu unina sitinga aan ku xanuunsanay sida walaaladeen mujaahidiinta soomaali bariga afrika roogaan geeka may an maleene mase waaba hubne iniyo dhibaato badan liinjeysidi doono hata ka horna liinjeysidii lidulaay ilaahay mujaahidiinta gacantiyoo ka adaabaya ogna hadda ma an arago haaynayoqaandhees ee lanka haddiisu nafbahow lugtakii dhawe umad soomaali kubaho hayta nafbaho hayto markaan wal qiimuwinga muslimiinta ayan aragnay dad nafbaho haayo lanka haddii nafta ku bahaasona rafada lugtisaa kii dhawe dilman aragaana nafbahayaan argaan wadankan ku bahdoono ilaahay ku saare mujaahidiinta galantiyo ilaahay ka cadaabo doono ulaa'ika xisbu shaydaani alaa inna xisba shaydaani hum alkhaasiruun xisbu shaydaangu waa khasaaro doonaan shaydaan xisba jeeyu iyo iyo intii olosho u shaqaysatida ahoo macnaha dee riddo ahoo iyo daba roogdaba khasaaro doonaan biidn illaahi tacaala onin maylana oo ilaahayna ku sugaane ilaahay aayaddeena ka tilmaamay ulaa'ika xisbullaahi alaa inna xisballaahi humul muflixuun inaynu liibana doono walcaaqibatu lilmuttaqiin iribtadama ma isku laha dadka muslimiinta ah ee guulaysana suunan aragaana gaalo batay waddanka ku bati ilaahay ku saare mujaahidiinta gacantiyo ilaahay ka cadaabe nafalla baqadoo haayaan geeka walayo hamiin inti kahan lambeerooga nga goorriyo haayaan nafla baqashu waddanka ku baho haayaan aarsi weydiyo haayaan dabaabadina maqobsana gacantiyo makajarta walku gaaday dabaabadidii hubkalla ku qaade wal adaabe si kastili ka suubi isla ogna laakiin yoona geeka inti dhudhuumadan lambeerroog iyaga gowreeha marka taasna sabar khayr gabalahi noosii marka mushrikiinka guul doorsati jaahidil mushrikiina biamwaalikum wa anfusikum waalsinatikum kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam may lanaha mushrikiinta bacday guul doorsati marka mujaahidiinta may ku codsadaane ilaahay gacantinga ka cadaabo doona may fadaane arrima uunu ka galba gogobsadaana inaysin dullaaytaan inisi in gala jartaan ogdiin in gallaan ini dullaaytaan in gacantin ilaahay ka cadaaba ducaadana siinka kaalmayaana waana san garab taagana biidn ilaahi tacaala reer shibaliduna maysan lana macnaha walba galba ruur aysan galnay iil aysan galnay macnaha marbadan ila arag daaga male olaas lutiyo yoo la jijiido yoo dabka la saaray haddana araga doontaan biidn ilaahi tacaala sabar khayr gaboon aad xilsiin ku sii antaas yaasan lana hadii uu noqonana odayaadii noqobadi jubada dhaha ان إلهي إذن شيء إلهي إذن شيء قولوا أن الله بإذن الله تعالى وأنا سنسلام بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa idaacadda andalus markanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha bahalnimo ee yahuuddu ay ka wadaan magaalada khaza iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeya xaaladda filistiin iyo howlgalka duufaanta laksa alaaba halkan waxaa ka soo jeediya oo nala socodsiiya xaaladdaasi walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin weli dhacdooyinkuwa kuwa isi soo taraya oo duqaymaha cadowga kama joogsanin qidaaca saacadihii lasoo dhaafayna waxaa dhacay duqaymo wuxushnimo oo lagu dilay dad rayid ah haddii aan egno goobaha duqaymahaasi ay ka dhaceen waxaa ka mid ah galbeedka waqooyiga bartamaha iyo sidoo kale bariga magaalada khaza duqaymuhuna waxa ay beegsadeen goobo isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah mid ka mid ah duqaymahaas waxa ay ka dhaceen mukhayamka nusayraad diyaaradaha cadowga ayaana beegsaday guryo ay deganaayeen dad shacab ah faysalow ilaa shan iyo labaatan ruux ayaa subaxnimadii hore ee saaka oo keliya lasoo warinayaa inay ku shahiideen duqaymaha cadowtooyo
بلاش التصوير يا عمي بلاش التصوير فينا صحافة عينهم بلاش التصوير يا عمي بلاش التصوير فينا صحافة عينهم
wasaaradda caafimaadka magaalada khaza bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay la dilay ilaa konton iyo afar ruux halka la dhaawacay ilaa sagaashan iyo shan kale enfeslow tirada guud ee shuhadada waxay mareysaa soddon iyo sideed kun sideed boqol afartan iyo sideed ruux halka dhaawacyaduna ay gaarayaan ilaa siddeetan iyo sagaal kun afar boqol konton iyo lix qof khasaarahani waa laga soo bilaabo ilaa toddobadii oktoobar markaasu uu bilowday cudwaanka ka dhanka ah shacabka muslimka ah ee reer filistiin dhanka kale faysalow kooxaha muqaawamada filistiin howlgallo kala duwan ayay saacadihii lasoo dhaafa fuliyeen howlgalladaas waxay u badnaayeen weeraro ay ku qaadeen goobo ay ku dhuumaalaysanayeen ciidamada yuhuudda waxaana loo adeegsaday sawaariikh sidoo kale warbaahinta muqaawamadu waxay maanta faafisay muuqaal lagu soo bandhigay weerar ay ku qaadeen magaalooyinka casqalaan asduud iyo sidoo kale deegaanada loo yaqaano khilaafu khaza
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
faysal dabcan in kooxaha muqaawamada filistiin toban bil oo dagaalo ah kadib ay sawaariiq u garaacaan magaalooyinka cadowga waxa ay ka dhigan tahay in awooddooda aysan waxba iska dhimin maamulka gumaystaha yuhuuddana uusan xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftii uu usoo duulay ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu maanta khaza ayuu tegey si gaar ah magaalada rafax halkaas ayuu kula kulmay ciidankiisa si uu niyadda ugu dejiyo furimaha dagaalka si ay ugu sii sugnaadaan netanyahu wuxauu ciidanka u sheegay inaysan dib ugu laaban doonin guryahooda ilaa ay guul keenaan sidoo kale waxaa la socday taliyaha ciidankiisa dabcan booqashada netanyahu ee maanta uu ku tegay rafax waxa ay imaanaysaa iyadoo caawa la filayo in kulan uu la yeesho wafdiga u qaabilsan wadahadallada maamulka yuhuuddana uu mar kale dib u qiimeyn uu ku samayn doono wadahadallada ka socda dooxa ee u dhexeeya iyaga iyo kooxaha muqaawamada filistiin dabcan warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in netanyahu uu doonayo in wadahadalka uusan soo afjarmin ilaa uu ka soo laabanayo washington waxaa u yeeray golaha koongareeska maraykanka halkaas oo la doonayo inuu khudbad uu ka jeediyo netanyahuna waxa uu doonayaa in marka uu maraykanka ka soo laabto kadib wadahadallada ay dhaqan kalaan balse waxaa cadaadinaya dadka yuhuudda ah banaanbaxyo xogan ayaa waxaay ka dhacayaan magaalooyinka qudus talaabiib iyo sidoo kale xifa dadka yuhuudda ah waxa ay dalbanayaan in wadahadalka lasoo gebagabeeyo oo heshiis la gaaro si dadkooda lagu hayo qidaaca khaza dib ay ugu soo noqdaan dhanka dooxa haddaan mar kale dib ugu laabano dabcan cidda heshiiska uu ka socla yahay waa maamulka gumaystaha yuhuudda kooxaha muqaawamada filistiin mar hore ayay miiska soo saareen shuruudahooda balse cidda ka labalabaynaysa in ay aqbasho waa xukuumadda netanyahu dabcan netanyahu arrimaha uu u diidayo waxaa ka mid a baa la leeyahay in uu wejigabax iyo fashil ku yahay haddii heshiiskaas oo aqbalo oo toban bil ka hor inta uusan kusoo duulin qidaaca khaza waxa uu noo sheegayey inuu nasri xaqiijinayo marnaba uusan aqbali doonin in kooxaha muqaawamada filistiin miiska wadahadalka la fadhiisto balse iyaga gebi ahaanba uu ka takhallusi doono balse allah fadligii toban bilood kadib ahdaaftii dagaalka uu usoo qaday midna kama suurtagelin dowladda saliibiyad ah ee maraykanka ayaa gadaal ka riixaysa heshiiskan dabcan saraakiil sarsare oo ka socota aqalka cad ayaa waxay ku sugan yihiin bariga dhexe iyagoo isaga daba meereysanaya talaabiib alqaahira iyo sidoo kale adooxa si heshiis loo gaaro warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in shir saddex geesood ah oo u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda maraykanka iyo sidoo kale maamulka dabadhilifka ah maxamuud cabaas uu ka dhacay deegaanada ixtilaalka ku jira arrimaha dabcan laga wada hadlayeyna waxaa ka mid ahaa sida dagaalka kadib khaza laga yeelayo iyo sidoo kale in macbarka rafax lagu wareejiyo maamulka dabadhilifka ah ee falastiiniyiinta balse kooxaha muqaawamada filistiin iyaga mowqifkooda mar hore ayay caddeeyeen waxayna sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin in cid aan iyaga ahayn qidaaca maamusho ciidan kasta oo la keeno amba qolo kasta oo yuhuudda iyo maraykanka ay usoo wakiishaan inay qidaaca maamulaanah ay u aqoonsan doonaan cadow ixtilaal ku haysta sidoo kalena ay la dagaalami doonaan dhanka kale faysalow inta aanan ka bixin daanda galbeed xiisado xoogan ayaa iyadana ka jira ciidamada yuhuudda maalmihii lasoo dhaafay xoogugallo ayay ku sameynayeen balse kooxaha muqaawamada filistiin ayaa dhankooda kaga hortegayay in weeraro culus weerar qarax ah oo lagu dhaawacay saddex yuhuud ah ayaa maanta waxa uu ka dhacay isla daanda galbeed sidoo kale muqaawamadu sawiro ay faafiyeen waxaa ka soo muuqanayay diyaarad ay leeyihiin ciidanka sahaynada oo ay soo rideen ayna gacanta ku soo dhigeen waxaana howlgalkaas si gaar ah u fuliyey katiibada dulkaram dhanka qudus markaan eegno ninka xagjirka ah ee ku magacaaban wasiirka amniga yuhuudda ayaa waxa uu xoogugal ku sameeyey maanta masaajidka barakeysan ee alaqsa dabcan muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka waxaay muujinayeen itmaan binu gafiir oo sheegaya in sababtuu masjidka u yimid ay tahay inuu u duceeyo dadka yuhuudda ah ee gacanta ugu jira kooxaha muqaawamada filistiin dhanka kale waxa uu taxadinayay xukuumadda netanyahu oo uu sheegay inuusan marnaba aqbali doonin heshiis sharci darro uu ku tilmaamay oo lala galo kooxaha muqaawamada filistiin si maxaabiistaasi loo soo daayo waa markii shanaad dabcan oo ninkaani xoogugal uu ku sameynayo masjidka tan iyo markii laga dhigay wasiirka amniga maamulka gumaystaha yuhuudda kooxaha muqaawamada filistiin bayaan wadajir ah oo ay soo saareen caawa waxa ay ku sheegeen in tallaabadaasi ay tahay mid daandaansi ah shacabka muslimka ah ee kunol qudusna looga baahan yahay in ay ka jawaab celiyaan sidoo kale dowlado carbeed oo uu sacuudiga ugu horeeyo ayaa iyagana bayaanaad soo saaray oo ay ku sheegayeen inay ku cambaareenayaan falkaasi balse xaqiiqada ayaa ah in qaar ka mid ah dabaaqiidda ka jirta mandiqada loo bixiyay bariga dhexe ee iyagu qeyb ka yihiin ixtiraalka lagu hayo shacabka filistiin wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiina caawa halkaas ayaan uga bixina aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى